إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الxadiiث الثالث وتiscuuna bacd اlmiئة waxaan kusoo jirnay kitaabkii cumdaة اlaxkaam lilimaam cabdulغani bin cabdulwaaxid almaqdasi oo raximah اllah waxaan soo gaarnay kitaabu siyaam dhexdiisa wa khaasatan waxaan maraynay axaadiistii ka hadlayday qofka dhinta ee soonka lagu leeyahay in laga soomo hal xadiid ayaan ka soo akrinay xadiidkii caa-isha waxaana soo gaarnay xadiidka cabdullahi bni cabaas alxadiidu thaalithu wa tiscuuna bacda almia xadiidka sagaashan iyo sadexeeyo boqolka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdullaahi bni cabaas wuxuu yidhi jaa rajulu ninaa u yimid ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow ina ummi hooyaday maatad waa dhimatay walxaal calayhaa korkeeda sawmu shahrin bil soonkeed uu ahaaday iyadoo hal biloo soona lagu leeyahay hooyaday dhimatay bishaas marka ma nadar ay ahayd mase ramadaan ay ahayd ma kala caddayn xadiiska marka bil sooma iyadoo lagu leeyahay dhimatay afa aqdiihi canhaa ma ka qadeeyaa afa aqdiihi soonkaas ma ka qadeeyaa canhaa hooyo xaggeeda fa qaala nabigu wuxuu yidhi low kaana hadduu ahaa lahaa calaa ummiki hooyadaa korkeeda daynun dayn a kunti ma tahay qaadiihi mid ka qallay lahaa canhaa xaggeeda haddii hooyadaa dayn lagu leeyahay ma ka gudi laheed saasuu nabigu ku yidhi sala allahu alay slam low kaana hadduu ahaa lahaa calaa ummi ummuki calaa ummika calaa ummika weeye haddii hooyadaa korkeeda daynun daynu ahaa lahaa a kunti ma tahay qaadiihi mid ka gudi lahaa canhaa xaggeeda qaala nabigu qaala ninkii wuxuu ihi nacam haa qaala nabigu wuxuu ihi fa daynullahi ilaahay daynkiisa xaqu xaqnimo badan an yuqdaa in la gudo dii qof kaleeta dayn kulahaa lahaa qof inta soo istaago yidhahda daynkaasaan kuleeyahay ma ka gudi laheed haah uu yidhi markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam daynka alle ah u xaqnimo badan in la gudo daynka alle ah u xaqnimo badan in la gudo marka taasna xadiiskaasuna sida xadiiska caaisho ayuu tusayaa in waxa weeyaan qofkii dhinta ee soon lagu leeyahay laga qadeeyo oo dadka qaraabadiisa ay ka qadeeyaan ay ka qadeeyaan wa fii riwaayatin waxaa kusugnaa jaad imra'atun waa qadiyad kale marka tii hore ninay ahayd tanna waa naag jaad imra'atun islaan ayaa timid ilaa rasuulilahi rasuulka alla u timid sala allahu caleyhi wasalama fa qaalad waxay tihi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow ina ummii hooyaday maatad waa dhimatay walxaal calayhaa korkeeda sawmu nadrin soon nadar uu yahay soon nadar aha lagu leeyahy afa asuumu ma ka soomaya canaha xaggeeda fa qaala nabigu wuxuu yidhi an ra-ayti bal ka waran low kaana hadduu ahaa lahaa calaa ummi calaa ummiki hooyadaa korkeeda daynun dayn oo faqadaytihi faqadaytiihi aad ka bixido a kaana daalika arrinkaasu ma ahaa lahaa yu-addii mid ka gudayo canaa xaggeeda dii lacag oo kale lagu leeyay ama xoolo kaleeto oo aad ka bixido ma ka gudi lahaa faqaalad waxay tihi nacam haah waa ka gudi lahaa qaala nabigu wuxuu yidhi fa suumii ka soon can ummiki hooyadaa ka soon ka soon hooyada marka xadiidkan wuxuu si gooniya u caddaynaa nader inuu nabigu yidhaha laga soomo marka bacdulculamaaga oo dhahaya sida imaam axmed oo kale waxa weeyaan soonka laga sooma waa nader waxay leeyiin xadiiska hore tocaamuha kanaa khasisaya marka waa nader naderka ayaa loola jeedaa ee haddii ramadaan uu yahay raashina laga bixin intii maalmood ayaa maalin walba mud raashina laga bixin marka laakiin laga soomi maayo ee waxaa laga soomaya xadiiskaas horeto waa idlaqay kanaa qayday sidaas ayay yidhaahdeen xadiiska hore mudlaq waa kanaa qayday ama kanaa khasiso xadiiska hore caamu ahaana waa yidhaahdaa laakiin waxa weeyaan sida alimaam ibnu daqiiq ulciid uu yidhi tanoo kale taksiis lama yiraa ee waxaa la yidhaahdaa atansiis calaa bacdi afraadi lcaam atansiis caddayn weeye calaa bacdi afraadi cumuum cumuumkii afraaddiisii gobol ka mid oo xukunka lagu caddeeyo weeye taasoo kale markaas taksiis lama yihaahdo ee xukunkii caamkaasiisii u jira midkaanuna afraaddii caamka soo gelida mid ka mid aho nabigu caddeeyey weeye marka waana sidaas waxaa kaloo xadiiskan cabdullahi bni cabaas uu tusayaa qiyaasku inuu shay sharciga kamida yahay oo wax loo daliishado oo waxa weeye nabiga wuxuu uga qiyaasan ugu qiyaasay oo uu tusay waxa weeyaan haddii hooyadaa dayn lagu lahaa lahay oo banu aadan wax ku lahaa lahayd ka bixid oo ma ka gudi lahayd waa ka gudi lahaa markay tiri uu yidhi haddee ilaahay waxa weya hooyada ka soon xadiiska hore waxa weeyaan riwaayadda hore tan wuxuu ku yidhi oo iyadan isla cabdullaahi waxa weeyaan ilaahay daynkiisa aa u xaqnimo badan gudidda lafdigaa fa daynullaahi axaqu an yuqdaa xugun kale laga qaataa wuxuu yahay xugunkaasu haddii qof dhinto oo lagu leeyahay xaq banu aadan iyo xaqullaahi mithaal dadaa dayn ku leh waxaana xoolihiisa lagu leeyahay zako yaa la hormarinaa xaqa allah la hormarinaa ayadaa xaqnimo badan in la hormariyo saasaa lagu ayadaasaa la hormarinaa haddaysan isla dhamayn xataa marka hore xaqa allah la bixina xaj ayaa lagu lahaa waa ku waajibay kama uusan xaje waa dhintay xoolahan xajkii in laga bixiyaa waajiba haddii dayn qof kale ku leeyahay daynkana waa in la bixiyo xaqa allahna la bixiyo labadoodana waxaa la hormarinaa xaqa allah waa laga xajina xoolaha marka hore haddii seke lagu leeyahay sekadiia marka hore laga bixin haddii kafaaro lagu leeyahay kafaaradiia laga horbixin xaqa allah laga horbixinaa xaqa dadka marka masaladaasna masale muhiim maxaa yeele xaqan dadka qofa u taagan u doodaya xaqullaahiga laakiin waxaa dhacda dadku inta fudaysadaan inaan qofna maadaama uusan qof banu aadan soo taagnayn in waxa weeyaan sidaas lagu ihmaaliyo oo qofkiin hadhow loo ciqaabo aaqilo marka waa in la horbixiya alxadiidu raabic wa tiscuuna bacda almia xadiiska sagaashan iyo afar iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can sahl ibni sacdin asaaxidiy radi allahu canhu qaala ana rasuulalahi rasuulka ale sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi laa yazaalu naasu dadku ka suuli maayaan bikhayrin khayr maa cajalu lfitra intay fitrada inay afarka intay dedejinayaan maa cajalu lfitra afarka intay dedejinayaan dadku khayr ka suuli maayaan intay afurka dedejinayaan saasuu yihi nabiga sala allahu aleyh wasalam ummaddu intay afurka dedejinaydo khayr ka suuli maydo khayrkaasna shayga ugu weyn waxa weeye waa sunnadii nabiga ay haystaan wey shayga ugu weyn waa sunnadii nabiga inay haystaan sunnadii nabiga inay haystaan wey khayrkaasu ilaa nabiga sunnadiisa ayaa aheyd afurka in la dedejiyo sunnada nabiga ayaa aheyd nabiga sala allahu calayh wasalam marka ramadaan uu joogo qof ayuu meel waxa weyan taaga uu dhihi jiray kor meeshaas kor fiir bisha inay dha inay qoraxdii dhacday mar alle markay dhacdo nabiga horuu ka afuri jiray marka ummaddu intay afurka dedejinayaan ummadaasu waa ummad khayr leh oo khayr ku sugan yahay xaafid ibn xajar fatxulbaariga mujaladka afraad boqol sagaashan iyo sagaal wuxuu yidhi min albidac ilmunkara bidcooyinka munkarka waxaa ka mid ah oo hadda waktigan aan joogno soo diriyey waxa weeyaan fajarka labaad fajarka labaad adinkii loo adimi jiray salaada subax oo cuntada xarimi jiray in la adimo iyadoo rubi sac ka haray salaadii subax oo salaaddii aysan dhalan oo loo adimo dadka cuntada ha ka joogeen darteed oo dadaal a loola jeedaa waxaasay ku andacoonayeen yidhi iyo in faynuusaha la damiyo markay rubi sac ka harto oo la yidhaahdo cuntada waxaa la rabaa dadku inay ka joogaan aa la rabaa sidaasoo kaleeto waxaa dhacday yidhi inaan maqribkiina la adimin ilaa qoraxda markay dhacdo cabaar la joogo maahan oo laleeyahy waqtigaa la makansana waxaasay ku andacoonayaan yidhi markaasuu yidhi fa akharu lfitra afurkii dibay u dhigeen wa cajalu suxuura suxuurtiina waa dedejiyeen oo waqti hore ton subxi dhoweyn ayay suxuurteen wa khaalafu sunna sunnadii nabigana waa khilaafeen falidaalika sidaas daraaddeedu qalla ka yaraaday canhum xaggooda alkhayru khayr saasa khayrka uga yaraaday oo barakala-aan ugu dhacday ummaddan maanta allahu akbar wa kahura fiihim shar shartiina saasay ugu badatay markasu yidhi wallahu mustacaan ilaahi baa kaalmaha laga dalbaa ee bidacdan iyo oo suxuurta dib aan loo dhigaynin horay loo suxurana waqti hore afurkana la dib loo dhigayoon la dedejinayn ilaahi baan uga kaalma dalbayna inuu shartaas suuliyo marka khayrku waa yaraada shartuna waa ku badata ummadda sunnadu hadday ku yaraato waa in afurka la dejiyo qoraxda marka la hubsado inay dhacdo hore laga afuro marka suxuurtana dib loo dhiga hoo salaada subax adinka dambe marka ay ka dhiman tahay waxa wey nus sac iyo wax lamida ama ka yar waa in la suxuurtaa ilaa laba daqiiqa hadday ka dhiman tahay hal daqiiqa haday ka dhiman tahay waa la suxuuro karaa laakiin waxaa la rabaa inaad aamin ka tahay subxi inuu kugu dhasho un oo haddee subxigii oo dhashay cuntada lama rabo inaad cunto alxadiidu alkhamis watiscuuna bacda almica xadiiska sagaashan iyo shan iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weri can cumar ibn اlkhadaab radi allahu canhu qaala cumar ibn khadaab wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulka ale wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam idaa aqbala leylu min haahunaa habeenku hadduu halkaas ka soo qaabilo halkaas waa bari meesha qoraxdu waxa weeyaan meesha qoraxdu kasoo baxdo waayo wa adbara nahaaru maalinkuna u jeesto min haahunaa halkaas waa galbeed meesha qoraxdu u dhacdo maxaa yeele markaa qoraxdu ay dhacda moogtahay mugdigi iyo habeenkii wuxuu kasoo imaana dhanka bari mugdiga halkaasu ka imaana dhankaas galbeedna iftiinkii qoraxda iftiinkeedia weli ka baaqiya faqad afdara saaimu qofkii soomaa waa afura yuri nabigu sal qofkii soomanaa waa afura qofkii soomanaa waa afura waa afuray maxaa loo jeeda labay culimmadu ku fasiraan waa afuray xukma oo haddee habeenku wakti soon ma ahan sidaas darteeda ama asag wax cuno ama yu wax cunine ma soomana sharciyan waa qof afuran iyo faqad dakala waqtu lifdaar waqtigii afurka waa la gaaray laakiin lafdi bukhaari iyo muslim ay ku siyaadiyaana jira oo la rabay lafdigaas inuu aada uga caddeeyo oo ah waxa weeyaan idaa aqbala leylu min haahunaa habeenku halkaas hadduu kasoo qaabilo dhankaas bari mugdi ka yimaad wa adbara nahaaru min haahunaa waxa weeyaan maalinkuna uu dhankaas kasii jeesto oo galbeedka ah waqarabat shams qoraxduna ay dhacdo faqad afdara saim waxaa rabaa qoraxdu inay dhacdo qoraxdu inay dhacdo ayaa la rabaa haddaan qoraxdu dhicin haddii afur xalaal ma aha marka marka la xaqiiqsado inay dhacdo daqiiqad waa inan dib loo dhigin afurka waa in intaan qoraxdu markay dhacdo la hubsado waa in la afuro qoraxduna dhicin aan la afurin waxaa la rabaa intaan salaada maqrib in la tukan intaan salaada maqrib la tukan in la afuro waa in waxaa la rabaa mu-adiniintuna sunnadaas ay nooleeyaan oo ay inta adimaan afur u fadhiistaan oo dhowr daqiiqo ay dadka sugaan waxa weya shan daqiiqo lix daqiiqo toddoba daqiiqo ilaa sideed daqiiqo kale inay sugaan afurka laga hadlayo afur waxa weya inta lugaha la kala baxsado dharka la siibto waxa weeyaan toddobiyo toban weela maaha waxaa raba xooga uun qofka hamuuntu ka go'do gaajadii ka go'do oo uu salaada ku khushuuci karo in lasoo cuno oo kadib la yimaado si fiican loo tukado si fiican loo sunnaysto qofkii hadda wax u laaba lahaa asagaa markaas u taalla haddee qofka dadka gobolkooda labiyo toban weel shan iyo toban weela waxa weeyaan lama rabo in waxa weya hadee salaad nus sac inay ku qaadataaba dhacdo kuwaas oo salaad maqriba ay ka tagto laakiin waxaa laga hadlayaa qac inuu qof un kasoo siiyo xoogaa timira iyo xoogaa qaxwa iyo xoogaa biya iyo uu soo cabo oo dhowr daqiiqo adugu toddoba daqiiqo sideed daqiiqo kaleeto sida xaramka makoo kaleeto iyo waxa weyan qof walba afurkiisa hor yaalla marka la adima afurkaas loo fadhiistaa marka qac laga siiyo la dhamaysto kadiba salaada la tukada marka waana sidaas sida sunada marka sunadaas in la nooleeya alxadiidu asaadis wa tiscuuna bacda almia xadiiska sagaashan iyo lixyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weri can cabdilaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yihi nahaa rasuulullah rasuulka allah reebay sala allahu alay wasalam can ilwisaali xidhiirinta nabigu waa diiday in la xidhiiriya laba maalmood soonkood waxa weeyaan wisaalka waa qofku maantuu soomin caawana waa waxba cunima maanta caawa habeenkii waqti soom maaha laakiin cuntadii u iska dayna afkiisa wax saari maaha hungurigiisa wax saari maaha markaasuu berrina sidaas haddana soonka ugu dara haddana habeenka dambe waxba afka saari maa maarida dambuu ku dari wisaala la yidhahdaa nabigu waa samay jiri marka nabigu waa diiday dadka kale yaysan samayn uu yihi qaaluu waxay dhahdaan saxaabadu inaka adiga tuwaasilu waad xidhiirida adba waad xidhiirine rasuulka allow adiguba waad xidhiirin saasuu ku yidhi saasay ku yidhahdeen maxaa yidhaha saxaabada asal waxaa ah inay nabiga wax walba uga daydaan saasay yeelayna jireen marka markii nabigu ayaga ka reebay yihahdeen rasuulka allow waad xidhiirida nabigu wuxuu ilaa nabigu waa xidhiiri jiray maalmo badan ayuu waxa weyan iyo habeeno badan usan cunto cunayn maalintiina sooma habeenkiina usan cunayn qaala nabigu wuxuu yihi inii aniga lastu ma ihi ka hay-atikum sidiinoo kale anuu sidiinoo kale maaha marka wuxuu sheegay xukunkan xugun asaga u khaasa inuu yahay oo aysan ku xoog dhammayn xagga soonka inii aniga lastu ma ihi ka hay-atikum sidiinoo kale inii aniga udcamu waa lay quudiyaa wa usqaa waa lay waraabiyaa ilaahay baa iquudiya oo iwaraabiya rawaahu abu daawuud aweliyi wa caaisha wa anas ibni maalik marka maxaa loola jeedaa waxa weyan waa lay quudiya waa lay waraabiya bacd alculamaa waxay ku fasireen jannada a waxaa looga keenaa cunto iyo cabitaan qowlkaas waa daciif qowlkaas inuu daciif yahayna waxaa tusaya markay yidhahdeen rasuulka allow adugu waad xidhiiridaa inaka tuwaasil haddii nabiga cunto loo keenay xisi ah loo jeedo oo uu cunay jawaabtiisa ma dheheen aniga idinkoo kale ma ahi ma dheheen ee wuxuu dhihi laha ma xiriiriyo ilaa waad xiriirida yidhahda ma xiriiriye waadna ogeyna jannada cunto la iga keena saasay dhihi lahay saasuu nabigu dhihi laha laakiin ma dhihina wuxuu yidhi waad aniga idinkeeni lamid maahi taas waxay tusaydaa cunto inuusan afka ka cunin kana cabin ee macnaha sawaabkaa waxay tahay waa lay quudiyaaho waa lay waraabiyaa waxa weeyaan nabiga daacada macaansiga uu ku macaansanayo markuu ilaahay la koodaye sooman yahay salaada ku jira adkaarta akhrisan waxa weeyaan macaansigiisaas ma gaari karaan dadka kale macaansiga uu ku macaansanayo cibaadada ayaa gaajada halmaansiin oonka halmaansiin wuxuu ka helin quwa man dacima wa sharib qof wax cunay oo wax cabay waxa weeyaan xooggiisaoo kale xooggiisaoo kale ayuu helaya qof wax cunay ama wax cabay xooggiisoo kale ayuu yeelanaya ee wax marka waxa weya taas maxaa keenaya macaansiga uu ku macaansanaya daacada ilaahay qof kastaana intuu daacada ilaahay uga macaansi og yahay oo uga farxad badan yahay ayuu gaajada uga adkaysama badan yahy uga adkaysama badan yahay marka waa sidaas marka nabiga sa waa xariir jira xataa mar mar wuxuu sameeyey iyadoo ramadaanku sii dhamaanaya markuu ka celi waayey saxaabadu aad aad ayay waxa weeyaan u jeclaayeen cibaadada iyo soonka iyo inay naftooda la dagaalamaan maxaa yeele soonkan fawaa'id waa weyn uu leeyahy fawaa-iddaasna waxaa kamid a qofka waxa cajsiga ku keena iyo hurdada badan waa cuntada badan iyo cabidda badan taasaana hurdada keenta tirada badan si ay marka taas ugala dagaalamaan jirkooda oo shahwada iyo waxa weeyaan dacaamka shahwada shahwatulbadni iyo shahwatulfarji labadaba ay u jebiyaan ayay soonka fawaa-idda ay ka rabeen taasay soonka u badsanayeen saasayna cuntada habeenkiiy uga joogayeen saasay uga joogayeen markaasay soonka aad ugu dadaalayeenoo ay waxay juhdi ugu bixinayeen alxadiiu saabic wa tiscuuna bacd almia xadiiska sagaashan iyo toddoba boqol ka gadaal mar weli muslim waxa u sugnaaday can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu faayukum qofkiini araada raba uu yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalam cafwan hadalkiian rabay ayaana dhamaystirin waxa weeyaan sidaas maadaama ay u dadaalayeen ayadoo bisha ramadaan aakhir ay tahay ayaa waxa weeyaan nabiga sala allahu alay slam dhowr goor markuu ka jooga yidhi oo u arkay inay aad u rabaan ayuu yidhi haye waa xidhiirinayna maalinay soomeen habeenkii wax lama cunin maalinkii dambaa la soomay habeenkii dambaa bishii ciidu dhala nabigu wuxu yhi hadaysan ala lahayn waa idinkusii wadi lah macnaha wuxuu rabaa inuu xoogaa tuso inaysan awoodin inta nabigu awoodo oo dhankaas uga xoog badan yahay oo ay u hogaansamaan xukunkan marka waxa weeyaan nabiga sala allahu alay slam xoogiisao kale qofna ma lahayn xagga daacaadka alxadiiu saabic wa tiscuuna bacda almia xadiiska sagaashan iyo toddoba iyo boqol ka gadaal walimuslimin waxaa u sugnaaday can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu faayukum qofkiini uu yidhi nabigu sala allahu alay slam araada raba an yuwaasila inuu xiriiriyo falyuwaasil ha xiriiriyo ila saxari aroortii inta laga gaaray qofkii raba int inuu xiriiriyo ilaa aroorta ha xiriiriyo maadaama maqsadka ramadaanka laga raba ay ka mid tahay cuntadu inay yaraato inkastood moodo xikmadaas inaan aad annaga inooga fogto haddee ramadaanka intii qofku waqtiga kale cuni jiray inuu ka badsadaadba moodaa bisha ramadaan lasoo jamleeyo cuntado waxa weeyaan dhowr iyo toban weel wax lagu cuno maqribkii la cuno cashe cashadii la cuno barqadii aroortii haddana la cuno tii barqad aroorti subaxdii la cuni lahay quraacda oon saddexdii waqtiba wax la cuno sida maalinkii oo kaleeto la afraa ka daranba waxa weya taasna maqsadkii oo laga lahaa ramadaanka wax kamid a ayaa halkaas ku maqnaanaya runta cuntadaas aad u faraha badan oo dacaamkii haddee maba yaraanba maba yaraan marka si loo helo marka maqsadkaas a dacaamku inuu yaraado nabiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu amray qofkii raba inuu xiriiriyo oo habeenka cuntada uu iska daayo inuu iska daayo cashada iyo fiidka hore cunid suxuur uu suxuurto haddana suxuurta kale uu ku gaaro maalinkii uu soomin fiidka hore waxba cunim waa iska seexana afkiisa waxba saari ma suxuur marka la gaaro suxuuran haddana taas marka laba shayba waa halkaas waa ku jirtaa faa'iidada koobaad maqsadkii qofku rabay oo ah dacaamkii inuu yaraado oo shahwadii jabto oo daacadii macaanaato oo cajsigii suulo wuu helaya dacfi oo taag daraa oo qofkii soonkii la awoodi waayaana ku imaamayo ku imaamayo marka nabiga wuxuu yihi sala allahu alay slam faayukum qofkiini araada raba an yuwaasila inuu xiriiriyo falyuwaasila xiriiriyo ila saxda orta inta laga gaaro marka halkaas xukunka waxaa nooga cadaaday inay banaan tahay qofku inuu ka suxuur ka suxuur wax cuno ka suxuur ka suxuur inuu wax cuno oo waxa weeyaan maqribkii markii qoraxdu dhacdo waxba uusan cunu iska daayo afurka afurka inuu iska daayo ee suxuurta u wax cuno baabu afdali siyaam soom midka ugu fadl badan iyo waqayri keyrkiisba halkan waxaan ka gelaynaa soonka sunnadaa kan ugu fadli badan soonka sunnadaa kan ugu fadli badan iyo midka aan banaanayn soon aan banaanayn oo la ogolayn labadaas waa ka gelaynaa midka fadliga badan iyo midka laga fadli badan yahay iyo mid aan banaanaynba marka midkaan banaanayn iyo midka fadliga badan labadaba wax buu ka sheegi doonaa ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa waxaa ka mid ah salaada inuu sunno u yeelay oo soonka waajibka oo ramadaan soon sunnaha lagu kaba u yeelay oo xajka xaj tadawuca u yeelay oo sadaqada sekadu maadaama u waajibta sadaqa tadawuca sunna uu u yeelay xikamta ku jirtana nabigu waa sheegay sala allahu caleyh wasalam oo maalinta qiyaamaha qofka marka ugu horey waxaa laga xisaabin waa salaada hadday dhammaystirmi weydo ilahay wuxuu leeyay addoonkayga fiiriya salaad sunnaa maleeya waana loogu kabin hadduu leeyahy hadduusan lahayn laakiin waa khasaaro kulli saasa loo xisaabin sekada marka la xisaabiy haddii nuqsaan ku timaado sadaqada sunnadaha laga kabin markii ramadaanka la xisaabiyo haddii nuqsaanu ka timaado soonka sunnadaha laga kabin xajka marka la xisaabiyo haddii nuqsaanu ka timaado xajka sunnadaha laga kabin fadliga ilahay taasu ka mid ta alxadiiu thaamin wa tiscuuna bacda almia xadiiska sagaashan iyo sideed iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can cabdilaahi bni camr ibni caas radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni camr wuxuu yidhi ukhbira rasuululahi rasuulka alla loo sheegay sala allahu aleyh wasalam anii aniga aquulu inaan leeyahay wallaahi allaan ku dhaartay la asuumana nahaara maalinkii waa soomi walaa aquumana leyla habeenkiina waan salaatuleylan u taagnaan maa cishto intaan noolahay maalin kasta waa soomanaana habeen kastana salaatuleylan u taagnaana intaan noolahay waxa weyan taas waxay kutusaydaa himmada qaaliga ah ee caaliyada ah ee saxaabadu ay lahaayeen fa qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama anta adiga aladii kii miyaa tahay qulta tiri daalika hadalkaas hadalkaas ninka yidhi adiga ma yahay hadalkaa loo sheegay hadalkaa loo sheegay hadalkana in loo sheego waxaa keenay aabihiisa u sheegay cabdullahi ibni camar camar ibn caasa u sheego camar ibn caasa wuxuu u guuriyey gabar oo aad dad oo sharaf badan ee magac leh ka dhalatay ayuu wiilkiisa u guuriyey kadib waa ka warqabi jiray gabadhaas wiilkiisu qabo waana wanaagga la rabo aabbayaalka laga rabo gabdhaha wiilashoodu qabaan inay ka warqabaan oo wixii dandarre ay tabanayaan iyo wixii waxa weyan xuquuqa iyo ilaa qofka qabashada iskale caruurka ee ugu horeeya waa aabbaha marka inay ka warqabaan wanaagay ka mid tahay marka wuu ka warqabi jiray waa u imaan jira wuxuu dhihi jiray bal ii waran cabdullaahi iiga waran markaasay dhihi jiray nin wanaagsan weeye ninka khayr badan lama arko maxaa yeelay sidii aan gurigan la ii keenay weli gogol aan leeyahay kuma istaagin weligiisna maraan leeyahay igama soo rogin marka nin ka khayr badan ma jiro ilaa waaba ninaan weligiis mara iga soo rogin gogoshaydana ku istaagin marka mana caayin xaqeediina waa sheegtay in meeshaas uu ku dayacan yahay markii arrintaasu ku dheeraatay marka camar ibnu caas ayuu nabiga usheegay is yihi wiilkaagii marka xuquuqdaas lagu leeyahay amay halaagtaa marka ilaa xuquuqda waxa weya in la ilaaliyaa la rabaa gabdhaha xuquuqdooda layska ilaaliyo ilaahay looga boqo marka nabigu u sheegay markaasaa nabigu yihi bal mar ila kulmi aan la hadle nabiga markaasaan la kulmay yii markaan la kulmay yii war ninka saas yidhi maadiga habeen walba salaatuleyl ina taagan tahay dee nin habeenkiina salaatuleyl u taagan waqtiba uma hayo ehel waxa weyn maalinkiina waa sooman yaho shahwaba maba jirtaba dareenba maba jiraba fa qultu waxaan ku idhi yidhi lahu nabiga qad qultu hadalkaas waa idhi anta adiga mafdiyun ku lagu furtaa tahay biabi wa ummi hooyaday iyo aabaheyaan kugu furtaahe waxa weyan hadalkaas waa idhi waa jirtaa inaan hadalkaas idhi sidaasaan idhi faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam fa inaka adiga laa tastadiicu ma awoodi daalika arrinkaas fa sum soom wa afdir afur fa sum macnaha maalmaha gabal soon wey maalmaha gabal soon soon sunnaa wa afdir maalmaha gabalna afur oo maalmaha gabalkood afur wa qum habeenkii qayb ka mida salaatuleyl u istaago wa nam qayb ka midana seexo wa sum soom min ashahri bishii halaaata ayaamin saddex maalmood fa ina alxasanata halkii ajar bicashri aftaale toban laabkeed ayaa lagu abaalmarin oo haddaad maalin soonto toban maalmood ajarkooda oo kalea lagu siin maalin kale haddaad soonto toban maalmood maalinkaasna haddaad soonto toban maalmood bishii haddaad saddex ka soonto waxa weeyaan bishii o dhan adoo soomay haddaad bil walba saddex ka soonto sanadii o dhan adoo soomay saasay la mid noqon fa ina alxasanata halkii ajar bicashri amhaaliha waa toban laabkeed wadalika siyaamu halaaata ayaam min kulli shahrin bil kastoo saddex maalmood laga soomaa mithlu siyaami dahri sanadkii o dhan iyadoo la soomay xagga ajarka kala mid ta qultu waxaan idhi fain cabdullahi bni camar ibni casale qultu waxaan idhi fa innii aniga udiiqu waxaan awoodaa afdala wax ka fadli badan min daalika saddex maalmood bil walba qaala nabi wuxuu ihi fa sum yowman maalin soon wa afdir yowman maalinna afur maalinna soon maalinna afur qultu maalin dhaaf may fa sum soon dhe yowman maalin wa afdir afur yowmayni laba maalmood oo bishiiba tobanka soon labaatanna afur qultu waxaan idhi udiiqu waxaan awoodaa afdala wax ka fadli badan min daalika kaas qaala nabi wuxuu ihi fa sum soom yowman maalin wa afdir afur yowman maalin maalin dhaaf ka dhigo bishii shan iyo toban soon shan iyo tobanna afur fadalika kaasu mithlu siyaami daawuuda waa nebi daawuud soonkiisii oo kale wa huwa soonka nebi daawuudna afdalu siyaami soom isaga u fadli badan marka halkaas waxaan ka ogaanay soon ilaahay loogu dhawaado sunnaha waxaa ugu fadli badan soonka nebi daawuud oo kale oo ah maalin dhaafka fa qultu waxaan idhi innii aniga udiiqu waxaan awooda afdala wax ka fadli badan min daalika maalin dhaafka qaala nabig wuxu uhi laa afdala wax ka fadli badan ma jiro min daalika midkaas oo nebi daawuud soonkiisa halkaas marka waxaan ogaanay soonka ugu fadli badan inuu yahay soonkii nebi daawuud oo maalin dhaafka ah waxa weya soonka fadli badan ay ka mid tahay bishii saddex maalmood in laga soomo marka saddexda maalmoodna oo aad ka soomaydo waxa weeyaan shayga ugu fadli badan waa inaad ayaamulbiidka kadhi ka dhigato maalmaha cadcad oo ah maanta bishu saddex iyo toban ka tahay maanta ay afar iyo toban ka tahay iyo maalinka ay bishu tahay shan iyo tobanka maalmaha kaleeto haddaad ka dhigatana waa ka ansixi laakiin kuwaas u fadli badan waxaan ogaanay soonka sunnadaana waxa u fadli badan maalin dhaafka waxaan ogaanay soonka fadli badanna maba jiraba fa qultu waxaan idhi inni aniga udiiqu waxaan awooda afdal wax ka fadli badan min dalika soonka nebi daawud qaalana wuxu uhi laa afdal min dalika mid ka fadli badan ma jiro wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa laa saama soom laa sa laa sawma soon ma ahanin sharci ah fawqa sawmi akhi daawuuda soonkii walaalkay daawuud soonkiisii ma jiro soon sharciga oo ka koreeya marka soon sharciga oo ka koreeya ma jiro soonka nebi daawuud laa sawma soom ma ahaanin fowqa sawmi akhi daawuudda walaalkay daawuud soonkiisii ka koor laakiin akhi lafdiga bukhaari muslim waa weriyen abu daawuud aa weriy tirmidi aa weriyaan tirmidi ayaa wariyey laakiin bukhaari iyo muslim waxa weeye laa sawma fowqa sawmi daawuudda saas weeye bukhaari iyo muslim shatru daari sanadka barkiis ayuu ahaa soonka nebi daawuud sum sob yowman maalin wa aftir afur yowman maalin alxadiidu taasic wa tiscuuna bacd almia xadiiska sagaashan iyo sagaal iyo boqolka gadaal marweyn waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni camar ibni caas radia allahu canhu qaala radia allahu canhuma inuu yidhah raba isaga iyo abiisba waa laba saxaabi qaala wuxuu yihi cabdullaahi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu caleyhi wasalam ina axaba siyaami soonkan loogu jecel yahay ilallahi alla agtiisa siyaamu daawuuda waa nabi daawuud soonkiisii wa axabu salaati salaad mida loogu jecel yahay ilallahi alla agtiisana salaatu daawuuda waa nabi daawuud salaadiisii soon waxaa loogu jecayl baday ilah agtiisa soonkii nabi daawuud salaadna ilah agtiisa waxaa loogu jecel yahay salaaddii nabi daawuud kaana nabi daawuud wuxuu ahaa yamaamu mid seexda nisfa leyla habeenka niskiisuu seexa jiray habeenka nis ayuu seexa jiray markuu niska hore seexdo wayaquumu waa istaagi jiray thuluthow saddex marka looga dhigo meel oo habeenku hadduu labiiyo toban saac oo kale yahay afar saac oo kaleetuu salaatuleil u taagnaa jiray lix saac horena soo seexday wayanaamu waa seexa jiray sudusow habeenka sudusi sudus haddii la yidhaha laba saac oo kale wey habeen habeenku markaas hadduu yahay labiiyo toban saac sudus ayuu seexa jiray wa kaana nabi daawuud wuxuu ahaa yasuumu mid sooma yowman maalin waa yufdir waa furi jiray yowman maalin marka salaatuleilna waxa u fadli badan tii nabi daawuud oo habeenka qaybaha kalena la seexdo thuluthna la taagnaado soonna waxaa u ajar badan nabiyullaahi daawuud soonkiisii oo maalin dhaafka ahaa alxadiidu lmi-atayn xadiiska laba boqlaad marwiyin waxaa laga wariy can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi awsaanii khaliilii khaliilkaygii kii aan aad u jeclay khaliilka waxaa la yhahdaa jacaylka ugu adag oo ugu sarreeya axadkaad jeceshahay khaliilkaygii ayaa ii dardaarmay bihalaatin saddex saddex arrimoodu ii dardaarmay siyaami halaathati ayaamin saddex maalmood soonkoodu ii dardaarmay min kulli shahrin bil kasta laga soomo bil kasta saddex maalmood inaan ka soomo ayuu ii dardaarmay wa ragcatay duxaa barqinka labadiisa ragcana waa ii dardaarmay subax kasta barqadii inaan laba ragcad tukadoonan ka tegin wa an uutira witirka inaan tukado ii dardaarmay qabla an anaama intaanan seexan intaanan seexan inaan tukado witirkana waa ii dardaarmay marka shay saddexdaas shay waa saddex shay oo aada u qaaliya nabigana sala allahu caleyhi wasalam saxaaba dhowruhu u dardaarmay abu hurayru u dardaarmay abaadardana waa u dardaarmay abaadar alkhifaarina waa u dardaarmay nabiga sala allahu caleyh wasalam marka saddexdaas sifo waa saddex aad u qaali ah waa cibaado dhexdhexaadon qofku kuna dhibtoonayn ajar weynna uu ka qaadanayo saddexda maalmood oo bil walba meesha rabtaad ka soomi karto bisha kamid a laakiin waxaa fadli badan ayaamulbiidka inaad ka dhigato saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka taas waa mid midda kaleeto ragcatayu duxaa marqadii salaada la tukado salaatu duxada ah afara labaa u yar afaraa ku xigta sideedna waa u badanta taasna waa in la ogado waqtiga ugu fadliga badan oo la tukado ragcatayu duxaana waa qoraxdu markay kululaato oo xoogaa qoraxda dhulka cirid ay dhulku noqdo aanna la gaarin waxa weeyaan maalinka dhex qoraxda markay gaarto xirka dhexbartankiisa aan la gaarin ilaa waqtigaas waaba xaaraan in la tukadaa waqtiga ugu fadli badan waa waqtigaas witirka intaanan tukan ayuu ina intaanan seexan inaan tukado ii dardaarmo yidhi intaanan seexan masaladaas marka kala qaadiday leedahay nabigu wuxuu caddeeyey salaada ugu ajarka badan inay tahay aakhiru leylka salaada la tukado laakiin abu hurayra sababta uu ugu dardaarmay intuusan seexan inuu tukado waqtiga hore wuxuu kusoo jeedaya abu hurayra siday yidhahdaan culummadu xifdiga axaadiista marka hadhow markuu kaco markuu seexdo hadhow soo kici ma hadduu seexdo hadhow soo kici ma qof kasta oo sidaasa oo markuu seexdo aan soo kacaynin oon salaatuleyl usoo kacayn witerka intuusan seexan inuu tukadaa la rabaa intuusan seexan inuu tukadaa la rabaa ceshaa markaad tukato witerka cesha aad tukato witerka ku dar wixi aad tuka leheed hal ragca haddaad tukan jirtay saddex haddaad tukan jirtay shan haddaad tukan jirtay toddoba haddaad tukan jirtay sagaal haddaad tukan jirtay koob iyo toban haddaad tukan jirtay saddex iyo toban haddaad tukan jirtay witerkii aad tukan jirtay waa inaad ku dartaa markaad gurigaagaba tagto ama masaajidka intaad joogto arrintaas waa arrin aada u faa'iida badan qofkii aan soo kici karin oon salaatuleilka usoo kacayn waa inuu witirka intuusan seexan tukado qofkii laakiin soo kici kara waxaa ajir badan oo fadli badan siduu nabigu caddeeyey sala allahu alay wasalam aroortii inuu tukado witirkiisa marka masaladaasna waa masale muhiima in saas loo kala qaado alxadiidu alawal xadiiska koobaad bacda almia bacda almi'atayn laba boqol ka gadaal xadiiska koobaad laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can maxamed ibni cabaad ibni jacfar qaala wuxuu ihi maxamed ibni cabaad ibni jacfar sa'altu jaabir ibni cabdillaahi ayaan weydiiyey annaha nabiyu nabigu ma reebay sala allahu calay wasalam can sawmi yowmi ljumuca maalinta jimcada soonkeeda qaala wuxu uhi nacam nabigu waa reebay wasaada muslim wuxuu ku daray wa rabbi lkacba kacbada rabbiga iskalahan ku dhaartay waa reebay nabigu sala allahu calay wasalam marka xadiidkan oo laba boqol iyo kow xadiiska maxamed ibni cabaad ibni jacfar ayaa wariyey mucaad can maxamed ibni cabaad ibni jacfar maxamed ibnu cabaad ibnu jacfar almakhzuumi a la yihahda almaki daba min dabaqat lwusta ayuu ka mid yahay taabiciinta waa hiqa qaliil lxadiida aada hiqa u yahay laakiin ma axaadiis badna ma axaadiis badna xumaydi wuxuu ku yihahdaa fi ljamci bayna saxiixeynka wuxuu ku yidhaahdaa maxamed ibnu cabaad ibnu jacfar jaabir xadiis uu ka wariyo oo kaliya ayaa saxiixeynka ugu sugan xadiis kaleeto saxiixeynka kuma laha ma axaadiis badna marka maxamed ibni cabaad ibni jacfar qaala wuxuu ihi saaltu jaabir ibni cabdillaahi aan wariyey aan weydiiyey anaha nabiyu nabigu ma reebay sala allahu alay waslam can sawmi yowmi ljumuca maalinta jumcada soonkeeda qaala wuxuu ihi nacam waa reebay wasaarada muslima ku daray wa rabbi lkacba kacbada allah iskalahan ku dhaartay ee waa reebay laakiin waa inaad ogaato meeshaas wa rabbi lkacba lafdigaas nasaa-iya wariyeen bukhaari iyo muslim wari ma warin muslim wuxuu wariyey nacam wa rabbi hada lbeyt haah waa reebay rabbiga beytkan lahan ku dhaartay oo kacbada iskale lafdigaasu wariye muslim halkaas marka waxaan ka ogaanay soonka sunnada maalinta jumcada in lagu khasiso waa xaaraan nabigaa reebay ma banaana nabigaa reebay in lagu khasiso soon sunnaa ramadaanka waxaan dhii tagay jumcada soon sunnaa in jumcada lagu khasisaan ula jeeda oo jumcada keligeed la soomo laakiin haddii khamiistii lasoo soomay jumco waa lagu dari karaa soon sunnaa haddii jumco laga bilaabo sabdi lagu dari rabo qofku niyeysan yahan waa u banaan tahay masaladaasna waxa weeyaan axaadiista soo socota ayaa aada u cadaynayda oo na bari doonta taas ayaa na bari doonta marka oon uga dawoobi doonaa taasaan uga dawoobi doonaa alxadiidu thani bacda almiatayn xadiiska laba ee laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa la weli can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu caleyhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa yasuumanna yuu soomin axadukum qof idin ka mid a yowma aljumuca maalinta jumcada ilaa an yasuuma inuu soomo maahan yowman maalin maalinkaasoo qablow hortiis ahaaday ow yowman maalin maalinkaasoo bada hortiis bacdigiis ahaaday qofka jumcada yuusan soomin oo soon ku gaari yeelin ilaa waxaa soomi kara jumca qof soomaaya maalin ka horreeya oo khamiistii ah iyo maalinka dambeeya ama maalinka dambeeyo sabdi ah xadiidkan marka wuxuu noo caddeeyey soonkii nahyigii mutlaqa ahaa oon horay usoo ogaanay in la qayday oo lagu qayday marka la la ifraadiyo soonka la diidaya waa in jumcada keligeed la soomo soon sunna laakiin haddii maalin ka horeeyo khamiisa lasoo soomay waa la soomi karaa waa banaantay soon sunna haddii maalin ka dambeeyo sabdiga lagu dari rabana waa la soomi karaa jumca inta laga bilaaba sabdi lagu dari karaa sidaas ayuu caddeeyay xadiisku sariix uu ku yahay sidoo kaleeto waxaa xadiiska sariixa ah uu ku sugnaaday xadiiskii bukhaari ee juwayriya nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam juwayriya oo sooman ayuu u yimid markaasuu nabiga ku yidhi sala allahu caleyh wasalam shalay ma soontay uu ku yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam markaasay ku tiri may ma aanan soomin markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu caleyh wasalam berri ma soomaydaa oo berrina waa sabdi markaasay tiri maya berrina inaan sooma ma raba markaasuu yidhi fa afdirii afr waana ay afurtay marka waxayna kutusayda qofku soonka sunnaha sooma uu soomayo jumcada inay shardi tahay maalin inay ka horreeday ama maalin uu ka dabamariyo xugun kale oo aada u faa-iido badan oo halkan tusaa wuxuu yahay xugunkaas waxaa sugnaaday xadiiska abu daawuud uu wariyey laba kun iyo afar boqol iyo afar sabdigana inaan lagu gooni yeeli karin soon sunna oo nabiga wuxuu yihi laa tasuumuu yowma sabti maalin sabdiha soominina ilaa fii mafturida calaykum wixii laydinku waajib yeelay maahan soon waajiba maahan soon sunna ha isku soominina sabtiga nahyigaasna wuxuu asda ku qaydan yahay waa ifraadka waxaana qaydaya axaadiistan sariixa oo saxiixa xadiiskan abu hurayra oo waxa wey bukhaari iyo muslim iyo xadiiska bukhaari ee wariyey ee juwayriya oo labaduba tusaya in sabdiga la soomi karo maxaa yeele xadiiskan abu hurayra nabigu yihi qofku jumca yuusan gooni u soomin ilaa maalin ka horeya ama maalin ka dambeey maahan jumcada maalinka ka dambeeya waxa weye waa sabdi xadiiska juweydi oo nabigu uu yidhi berri shala ma soontay waxa weye shalay markay jumco la joogo shalaydii waa khamiis berri ma soomaydahu nabigu yidhi waana sabdi marka jumca haddii la soomay sabdi in lagu dari karo ayaa xadiistaas cadaynayda waana sidaa sida a'imada muxadisiinta salafan wakhalafan ay dhihi jireen oo aan xataa lahayn imaam a'imada salafka ka mid a ee a'imadii hore ee salafka ka mid ah ee la yaqaana qowlkiisa la ictimaado oo mas'aladaas sidaas ugu tegay si aan ahayn way jiraan ruwiya iyo xukiya daxaawi oo kaleeto isagoo yidhahdo waxaa la sheegay bacd culamaa laga sheegay laakiin imaam hebel oo a'imadii horaa xataa oo laga soo naqliyay weli ma aanan dul istaagin kolleyba intaan anigu ogahay haddii xataa la helana haddaan nas kaleetan la helin qowl sunnada khilaafay muctabar ma ahan qowlka muctabarkaa waa qowlka sunnada waafaqsan sunnadana sidaasay sariix ku tahay in sabdiga iyo jumcada labadaba la soomi kara laakiin mid walba waxaa shardiya ama maalin ka horey ama maalin ka dambeeya waxaana nahyi ah ifraadka in keligiis la soomo alxadiidu athalith bacda almiatayn xadiiska saddexiyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriya can abi cubaydin mawla ibni ashar abi cubayd mawla ibni ashar magaciisa wasmu magaciisa waxa weya sacad ibni cubayd sacad ibni cubayd abu cubayda oo magaciisa la yihahdo sacad ibni cubayd waa taabici madani ah oo hiqa ah magaalada madiinuu ku dhintay sagaashan iyo sideed markay hijriyadu aheed sagaashan iyo sideed mawla ibnu ashar ibnu ashar kaasaa xoreeyey ibnu asharna waxaa la yihahdaa cabdiraxmaan ibnu ashar ibnu cabdi cawf aa la yihahdaa waa saxaabi nabiga wuxuu arkay yowma xunayn ayuu arkay isagoo markaas qaangaar waxa weya ku dhow oon weli qaangaarin wa can abi cubayd waxaa laga weriya mawla ibn ashar ahaa wasmuhu abi cubayd magaciisuna sacad ibnu cubayd weeye qaala wuxuu yidhi shahidtu lciida ciid ayaan xaadiray maca cumar ibn اkhadaab cumar ibn khadaab la jirkiisa cumar ibn khadaab ayaan ciid kala qayb galay radia allahu canhu faqaala cumar ibn khadaab wuxuu yidhi haadaani labadan yowmaani waa laba maalmood wuxuu ishaaraa isagaa sheegi doona wuxuu ishaarayo haadaani labadaanu yowmaani waa laba maalmood labadaas maalmood oo nahaan rasuululahi rasuulka alle uu reebay sala allahu alay wasalam can siyaamihima soonkooda labadaanu waa laba maalmood oo rasuulku soonkooda reebay alawalu mid ka horeeya yowmu fitrikum waa maalinka aad afuraydaan min siyaamikum soomkiina ka afuraydaan midka koobaad waa ciidulfitri maalinka ramadaan uu dhammaado maalinka ka dambaydo oooo laga afuray ramadaan maalinkaas nabigu waa reeba in la soomo mana ansaxo qofku hadduu soomana ka ansixi maydo ka ansixi maydo walyowmu alaakharu maalinka kalena alladii maalinka weeye taakuluuna aad cunaydaan fiihi dhexdiisa min nusukikum xoolaha aad qasheen oo udxiyada ama hadyiga ah maalinka aad cunaydaan wey waa ciidul adxa maanta bisha dilxija tobanka tahay ayadana soon ma ansaxo mana banaana in la soomo waa xaaraan wuxuusan sheegin oo kaleeto saddexda maalmood oo ciidul adxada ka dambaydo ayaamu tashriiqa la yidhaahdo maanta bisha dilxija koob iyo toban tahay iyo maantay labiiyo toban tahay iyo maantay saddex iyo toban tahayna waa xaaraan in la soomo ilaa hal qof ay u banaanta qofkii waxa weeyaan hadyi lagu yeeshay xajka oo tamatuc amase waxa weeyaan qiraan ku xajiyey oo hadyigii awoodi waayey oo lagu yeeshay toban maalmood oo soon ah tobankaasna sidii allah uu yidhi saddex maalmood xajkaa laga rabaa inuu ku dhex soomo toddobana markuu gurigiisii u laabto saddexdii maalmood waxaa la rabay ciidda ka hor inuu soomo hadduusan ciidda ka hor marin sida cabdullaahi bni cumar ay yidhaahdeen iyo caaisha ruqs u haystaa saxiixulbukhaarigay ku suganta waa soomi kara qofkaasu saddexda maalmood ayaamu tashriiqa maxaa yeele xaj kama dambeeyo xajka dhexdiisaana laga raba inuu ku soomo marka qofkaas waa loo ruqseeyey qof kale oo saddexdaas maalmood soomi kara iyagana ma jiro alxadiidu raabic xadiiska afraya bacda almiatayni laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyey can abi saciidin alqudri radia allahu canhu qaala abi saciid wuxuu yidhi nahaa rasuululahi rasuulka alle waa reebay sala allahu caleyh wasalam can sawmi yowmeyni laba maalmood soonkood alfitri maalinta ciidulfitriga ah iyo wanaxri maalinta xoolo qaalka ah oo ciiduladxaaga ah wa can ishtimaali samaa isduduubidda sisibtaana nabigu waa reebay maxaa loola jeeda ishtimaalu samaa wuxuu sheegay alimaam ibnu daqiiq ulciid ixkaam axkaamka ixkaamu laxkaamka laba macno in lagu fasiray bacdulfuqahaa waxay ku fasireen qofka inuu hal go uu dhinac ka hudo oo dhinacaasoo dhan markuu go-i ku daboolo go-a labadiisa daraf daraf ka mida uu garabka kale saaro garabkan uu kusoo dabalay go-a maahan sababta loo diidaya markaas waxay tahay cawradiisa muuqanaya haddii go-i labadiisii daraf daraf ka mida uu garabkan saaro ayadoo dhinacaan soo wada daboolay meeshaas marka lugtiisaas kale iyo dhinacaasoo dhan cawradiiya ka muuqanaya saasaa loo diiday laakiin sida culummada luqawiinta ku fasireen waxay tahay qofku go- keligiisa inta qaato inuu kulligiis isku daboolo oon meel u banaan uu gacan ka bixi kara ama lako bixi kara aysan jirin taasaa la diiday oo nabigu diiday sala alla alay slam samaada waa dhagaxa sisibtahoo kalea laga lagu shabahay waxa weyan hal go- qof qaaqdan kulli waa isku daboolin jirkiisii o dhan meel uu gacan kala bax lamaana laba waxaana loo diidayaa xifdin la xifdinayo qofka muuminka naftiisa oo darara qofka naftiisa ku imaan laba dararaana ku imaan kartaa mid kamid a mid waxay tahay maadaama uu go isku wada duubay meeluu ka neefsado inuu waayo saas ku dhinto isagoo iska hurdaayo waana dhacda waa musiibo lama ogola marka wixii darar ah oo nafta dhibayana waa xaaraan waa xaaraan masalada labaad waxay tahay oo loo diido dararka ah haddii cadow soo weeraro ama bahala kusoo booday ama tuug ama cadow kale waxa weye ma gargaarsan karo iskama dafci karo ilaa go-aanaa ku wada duuba meeluu gacan kala baxa male meeluu lug ka taago male waxa weeyaan taasna waa dhibaato kale oo loo diiday marka lama ogola inaad go inta qaadato kulli isku duubto meel aad gacan ka bixdaan aysan jiri karin haddii meelaad gacan ka bixda ad heli karto meelaad ka neefsata ad heli karto waa kuu banaanta waxaa kaloo nabigu diiday wa an yaxtabiya rajulu qofku inuu garwaaxeysado fi thawb lwaaxid mara keligeeda mara keligeeda inuu ninku garwaaxeysado garwaaxeedsina waa yidhahdaan soomaalida gabolkood gobol waxay yidhahdaan doonyaysi qaarna labadaas ma yaqaanin waxay yidhahdaan jilba xirasho waa inaad hal maro inta soo qaadato dhabarka maradii soo marida labadii daraf hore keento aad labada jilib ku xirto ood salka dhulka dhigto labada jilibna kor u taagto taasaa la yidhahdaa marka doonyaysi ay yidhahdaan soomaalida gabalkood gobolna waxay yidhahdaan garwaaxeedsi gobolna waxay yidhahdaan jilba xirasho marka hal maro oo keligeeda ninku inuu garwaaxeysado nabigu waa diiday sala allah alay slam sababtuu diidaa waa caddahay cawradiisa muuqanay hal maro markuu jilbaha ku xiro qofkii soo kor istaaga cawradiisii ujeeda taasaa loo diidaa wa cani salaati salaad sunaa in la tukadana nabigu waa diiday bacda subxi salaad subax marka la tukado ka gadaal sunno aan aan lahayn sabab in la tukada nabigu waa diiday walcasri casrika marka la tukado kadibna nabigu waa diiday salaad sunaa in la tukado hana soo marnay masaladaas xukunkeeda akhrajahu xadiiska muslima soo saaray bitamaamihi wa akhraja albukhaari waa soo saaray assawma sawm lfitri iyo sawm naxri in nabigu diiday intaas kayuu kasoo saaray ku yidhi laakiin masaladaas culummadu way tacqiibiyeen xadiiska bukhaari si kaamilho dhamaystiran usoo saaray sida ibnulmulaqin iclaamka uu ku baraarujiyey isagoo dhaa dhammaystiran oo kaamila ayuu soo saaray sidaas weeyaan isagoo dhammaystiran ayuu soo saaray zerkeshina nukadka ayuu ku baraarujiyey masaladaas axmed shaakirna tacliiqa uu saaray ixkaamulixkaamka ayuu ku baraarujiyey marka xadiiska wuu soo saaray isagoo dhammaystiran sheekh maxamed bin saalix cuthaymiinna wuu baraarujiyey wuxuu yihi xadiiska wuu soo saaray marka xadiiska bukhaari wuu ku isagoo dhammaystiran ayuu ku yaalaa wuxuuna uga yaalaa weliba abwaabta uu uga yaala waxaa ka mid ah baabka uu yihi baabu sawmi yawmi alfitr hay hay taasoo kaleeto iyo baabu sawmi yawmi naxri taasoo kale meelahaasoo kale uga yaala meelahaasoo kale uga yaala wuxuu kale uga yaalaa baabu satrati alcawra laakiin kaas waa gaabany kaas waa gaabany marka waa waa wariyey xadiiska waa ku yaala alxadiiu alkhamis bacda almiatayn xadiiska shan iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala abi saciidin wuxuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam man saama qofkii sooma yowman hal maalin fii sabiili illahi jihaad isagoo ku jira fii sabil hadi la idlaaqo waa jihaadka un qofkii sooma hal maalin jihaad dhexdiisa ku sooma bacad allahu alla wuxuu ka fogeeyaa weja wejigiisa cani naari naarta sabciina khariifan toddobaatan sano khariifka waa dayrta toddobaatan dayroodna hadda loolama jeeda keliya toddobaatan sanaa loola jeeda maxaa yala halkii sanaba hal dayraa ku dhex jirta halkii sanaba hal dayraha ku dhex jirta marka toddobaatan sano saasaa loola jeedaa saasaa loola jeedaa toddobaatan sano sanadka waa afar xilli guga waqtigan hadda roobku da-ayo oo kaleetoo guga ah waxaa la idhahdaa rabiic waqtiga ku xigo xagayaho ay ka da-aan muqdisho oo kaleeto iyo meelaha xeebahana waxaa la idhahdaa sayf sayf jaziiradda iyo kaleeto waa mararkay ugu kulayl badan yihiin waktiga oo ku xigana khariif a la yhahda waqtiga ku xigana shita ayaa la yidhahdaa marka hadda waxaa loola jeedaa un sanad marka jihaadku waa camal aada u dhib badan oo badani ah soonkuna waa camal dhib badan qofka labadaas cibaado isku taxamula ee isku darsada toddobaatan sano ayaa naarta laga fogeeyaa wejigiisa macnaheedana waxa weye naartaa laga badbaadiyaa weeye laakiin horey waxaan usoo ogaanay qofka waxa weeyaan haddii uu soomo asagoo ku dhibtoonaya oo camalkii jihaadka ka daciifaya in laga ajar badan yahay oo ajarka badan lagu helayo markaas in la afuro marka qofka ajarkan sidaan u badan helaya waxa weeyaan waa qofka aan ku dhibtoonayn soonka aana ka daciifayn jihaadkii weeye jihaadkii aan ka daciifayn sidaas horaan usoo ogaan baabu laylati alqadri laylatulqadriga baabkiisi haadaa maxalu halkaana laylatulqadriaan ka gelaynaa laylatulqadri waa habeen aada u fadli badan oo bisha ramadaan ku dhex jira waana habeenka qur-aanka la soo dejiyey ilaahay wuxuu yidhi inaa anzalnaahu qur-aanka waxaan soo dejinay fii leylati alqadr habeenka leylatulqadrigaan soo dejinay marka waa nas sariixa oo cadaynaya qur-aanka habeenka leylatulqadriga in la soo dejiyo kulligiis hal habeenaa lasoo dejiyey oo inta lax maxfuudka laga soo qaada baytulciza guri la yidhaahdo meel la yidhaahdo oo samaa dunyaa ku taallaa la keenay halkaas ayaa la keenay samadaan sokaydo dhow baytulciza la keenay habeenkaasuna ramadaanu ku jira inuu ku jirana qur-aanka cadayna ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan bisha ramadaan oo ah bisha qur-aanka lasoo dejiyey ramadaan in lasoo dejiyey alla sheegay aayadda horen alla wuxuu ku sheegay leylatulqadri in lasoo dejiyey marka waa qur-aanka waxaa lasoo dejiyey habeen leylatulqadri ah oo ramadanka dhexdiisa ku jira waa laba aayadadoo cadcad habeenkaas waxa weeyaan leylatulqadri maxaa loogu magacaabay qadriga laba macnuu leeyahy bimacnaa leylatu taqdiir iyo laylat sharaf qadarka bimacnaa sharafna waa la yihahdaa qadarka bimacnaa taqdiirna waa la yhahda labadaas macnuu leeyahy labada macnuu leeyahy laylat lqadri hadii la laylat sharaf waa layla sharaf maxaa yeelay waa habeen camalka la sameeyaa uu ka qayr badan yahay kun bilood qayr la sameynayay uu ka qayr badan yahay marka laylat waxa weeyaan sharaf wey waa layla sharaf badan u saaxiib ah leylatu taqdiirna waa to waa leylo la jaangooyo sanada soo socota waxa dhacaya dhammaantood ayaa malaaigta loo kala dhiibaa malaaigta loo kala dhiibaa oo taasna qur-aanka alla ku cadeeyey ilahi wuxuu ihi subxaana wa tacaala inaa anzalnaahu qur-aanka waxaan soo dejinay fii leylatin habeen mubaarakatin qayr badan oo la barakeeyey inaa kunaa mundiriin annagu kuwa digaana fiihaa leyladaas dhexdeeda yufraqu waxaa la kala geeyaa kullu amrin xakiim arrin kastoo xikmad u saaxiiba leyladaasa la kala geeya waxaa sanadaas dad nafta laga qaadayo malakul mowt saasa habeenkaasaa loo sheegay waxa weeyan waxaa naf lagu afuufayo malaa'igta nafta afuufayday waxa roob la di'inayo iyo meelaha lagu di'inayo wax alla waxa koonkaas ka dhacay arrin marka leylatul xugunka leylada ay yidhahdaanoo waxa weeyaan ay sheegaan bacdu waxa weeyaan bacdu culamaa ay yidhaahdaan waxa weyan leylada shacbaanka bisha shacbaan marka ay shan iyo toban tahay leylatul xugun la yidhahda wax sal iyo raadle maahan leylatul xugun habeenka wax alla waxaa dhacaya la qadare sanadaas waa leylatulqadriga leylatulqadriga waana jirtaa ilaa qiyaam saacna waa dhacayda waana guurguurtaa bisha ramadaan tobanka ugu dambeeyay ku jirtaa tobankaasayna ku guurguurtaa sanad waxay noqon koob iyo labaatanka sanadna saddex iyo labaatanka sanadna shan iyo labaatanka sanana waxay noqon toddobiyo labaatanka sanana sagaal iyo labaatanka way guurguurtaa sidaas qowlkaasa ugu xoog badan alxadiiu saadis bacda almiatayn xadiiska lixeeye laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana rijaalan rag raggaasoo min asxaabi nabiyi nabiga asxaabtiisa ka mid ah uruu waa la tusay leylata alqadri habeenka leylatuqadriga filmanaami hurdaa lagu tuso waa ku ru'yoodeen fii sabci alawaaqir tobanka toddobada dambeana lagu tusay waxay ku ru'yoodeen toddobada dambe inay ku jirto toddobada dambe waxaw bishu hadday soddon ku dhammaanaydo waxay ka bilaabataa afar iyo labaatanka hadday ka hadday ku dhammaanaydo sagaal iyo labaatan waxay ka bilaabataa saddex iyo labaatanka halkaas inay ku jirto ayay ku ru'yoodeen fa qaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam araa waa arkaa ru'yaakum ru'yadiinii qad tawaadaad inay isku waafaqday fii sabci alawaaqir toddobada dambe oo ramadaanka ka mid a faman kaana qofkii ahday mutaxariiha mid ku dadaalaya oo inuu raadiyo ku dadaalaya leylatulqadriga falyataxaraa ha ku dadaalo fii sabci alawaaqir toddobada dambe oo ramadaanka ka mid a ru'yada qofka muuminkaa waa xaq waana ilaahay nicam subxaanahu wa tacaala uu qofka muuminka ku taageerayo laakiin biijmaaci alculamaa ru'yada xugun lagama qaato oo aan nabigu lahayn ru'yada nabiga ru'yo aan ahayn xugun taxliil iyo taxriim ah lagama qaato sida imaam nawowi saxiix muslimka sharxiisa uu kusoo guuriyey waa ijmaac xugun lagama qaato laakiin ru'yadan hadda waxa weeyaan taqriiray hesho nabiga ayaa iqraariyey oo yidhi waqtigaas ha laga raadiyo leylatulqadri saasay ku heshay xugun saas wey marka istinaasa leeda waa la weheshadaa maahane xugun lagama qaato ru'yada aan nabiga maahane ru'yada dadka kalean ka hadlayna ru'yada nabiga waxyigay ka mid tahay alxadiiu saabic bacda almiatayn xadiiska toddoba iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can caaishata radia allahu canha ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi taxaraw ku dadaala leylata alqadri habeenkay leylatulqadriga fi lwitri tirada isdheer tiradaasoo min alcashri tobanka ka mid a alawaakhir oo dambeeya tobanka dambe waxa weeyaan witirka ka mid ah leylatulqadarka ka raadiyo ku dadaala witirka marka waa koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka iyo sagaal iyo labaatanka weeye xadiidkan marka wuxuu tusay macnihii xadiidkii hore tusay ayuu tusay iyo siyaado dheeraad aho khaas ah oo waa maxe waa tirada isdheer in gooni looga sii raadiyo toddobada dambe xataa tirada isdheer in gooni looga sii raadiyo oo shan iyo labaatanka iyo toddoba iyo labatanka sagaal iyo labaatanka taas ayuu tusaya alxadiiu thaamin bacda almiatain xadiiska sideed iyo laba boqol ka gadaal marwiin waxaa laga wariya can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam kaana wuxuu ahaa yaxtakifu mid itikaafa fi lcashri alawsat tobanka dambe tobanka dhexe ayuu ictikaafi jiray kaana rasuulku wuxuu ahaa yaxtakifu mid itikaafa fi lcashri alawsat tobanka dhexe tobankaas dhexoo min ramadaana ramadaanka ka mid ah tobanka dhexoo ramadaanka ka mid ah nabigu itikaafi markii hore tobanka hore u itikaafi jiray malkuljibriila u yimid markaasuu yidhi aladii tatlubuhu amaamaka habeenkaad raadaydaa waa kaa horeeya weli lama gaarin tobanka dhexuu ictikaaf marka markuu dhameeyey uu malkuljibriil u yimid u yidhi aladii tatlubuhu amaamaka habeenkaad raadaydaa waa kaa horeeya weli lama gaarin marka kaana nabigu waxaa yaxtakifu mid ictikaafa fi lcashri alawsat tobanka dhexe oo min ramadaana ka mid a factakafa caaman sanadu ictikaaf meeshaan marka aada u fiirso haddaadan aada ugu fiirsan waxaa dhacda inay iskaga kaa qasanto tobanka markaad dhexe waxay ku dhammaataa habeenka labaatanaad sulaxdeeda marka waa inuu dhammaadaa xataa idaa kaanat markay ahaatay kaana isimkeeda halkaa loo celin haddii kale waxaad tidhahdaa xataa idaa kaanat markay ahaatay leylatu ixdaa wa cishriina habeenka koob iyo labaatanaad mustaqbalatan mid lasoo qaabilaya dhe saas inaad tidhaahdo leylatu ixdaa wa cishriina marka aad isimkii kaana ka dhigta khabarkii mustaqbalatan inaad ka dhigto habeenka soo socdaa markuu yahay habeen koob iyo labaatanaad marka waa maxe waa subaxdii labaatanaad ayaa la jooga xataa idaa kaanat markay ahaatay leylatu ixdaa wa cishriina habeenka koob iyo labaatanaad mustaqbalatan mid soo qaabilaydo soo socota oon weli la gaarin wa hiya hiyadan halkaad u celin alleylata almaadiya habeenka tagay habeenka tegey oo habeenka lasoo dhaafaya loo celin wa hiya ley leylada tagtay oo subaxdeedii uu nabigu hadlaana alleylatu waa leyladii allatii leylada yakhruju uu kasoo bixi jiray min sabiixata subxeeda min ictikaaf ictikaafkiisa leylada tagtan waa habeenkii labaatanaad oo subaxdeeda uu ka bixi jiray ictikaaf waa habeenkii labaatanaadaa tagtay subaxdeeduuna ka bixi jiray subaxdaasuu khudbaynaa marka wa hiya ay leylatulmaadiya habeenka tagtayna alleylatu waa habeenkii allatii leylada yakhruju uu kasoo bixi jiray min sabixata subaxdeeda ictikaaf ictikaafkiisa qaala wuxuu yidhi nabigu man ictakafa qofkii ictikaafay maciya la jirkayga qofkii tobankii dhexe ila ictikaafay falyactakifa ictikaafo alcashra alawaakir tobanka dambe tobanka dambe ee ramadaana ictikaaf maxaa yeele waxaa loo waxyooda inay ka horeydo faqad uriitu waxaa lay tusay haadihi leylata habeenkan oo waa loo cayino waa habeenka hebelaha layi habeenka hebela weeyaa layi saasaa loogu cayina marka huma unsiitua waa lay halmaansiiyey sababta loo halmaansiiyena nabigu waa sheegay sala allahu calayh wasalam oo markii loo cayinay oo loo sheegay uu soo baxay nabiga sala allahu alay slam si uu ugu sheego mu'miniinta oo uu yidhaha waa habeenka hebela leytulqadriga mar alla markuu soo baxay ayaa waxa weeyaan laba nina murantay markay murmeen waxa weeyaan shumigii macaasida murankaasi dembiga ka dhashay cuquubo lagu ciqaabay ummadoo dhan oo muslimkaa ka timid oo ah in la kor yeelay oo habeenkii aan looba sheegin ummaddii oo nabigiiba la halmaansiiyey in la halmaansiiya nabigiiba markaasuu nabigu yidhi faqad uriidtu waa lay tusay haadihi leylata habeenkan uma unsiita waa lay halmaansiiyey waqad laakiin calaamadaan arkay y calaamadiiu marka xasuustaa waqad ra-aytunii waxaan is arkay asjudu anoo sujuudaya fii maa-in biyo iyo wadiinin dhoobo min sabiixata subaxdeeda habeenkii leylatuqatriga subaxdeedii salaada subax anoo dhoobo iyo biyo ku sujuudaya ayaan waxa weeyaan is arkay ayaan is arkay marka halkaasna xugun kalaa laga qaabtaa dhulka qofkii ku sujuudo oo dhooba kusoo dhegta wejigiisa ama ciid salaadiisa sujuudda labaadu ku laabanayo qofka salaadiisa waxba u dhibi maydo bacdulfuqaha waxay yidhaahdaan hadduu qofku dhulka ku sujuudo oo ciid ay ku dhegto sujuudii labaad ka ansixime ilaa saatira udhexeeya waxbaa u dhexeeya waasitaa meeshuu ku sujuuda iyo wejiga oo ciidda ku dhegan ah laakiin xadiiskan nasu ku yahay inay ku dheganeed oo uusan nabigu ka tirin waa ka tiray kuma taallo faltamisuuhaa leylatulqadrigii raadiya fi lcashri alawaakiri tobanka dambe ka raadiya waltamisuuha weliba raadiya tobankaas gaar ahaan waxaad ka raadidaan waltamisuha habeen ka raadiya fii kulli witrin tiro kastoo isdheex oo koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka bis habeenkii koob iyo labaatan marka waa iska wada itikaafen roobaana yimid ba habeenkii koob iyo labaatanaad famadarati isamaau samadii yaa madarayday tilka leylata habeenkaas soo socday oo ah habeenkii koob iyo labaatanaad wa kaana almasjidu masjidkuna wuxuu ahaa calaa cariishin cariish u ahaa oo geedaha timirta laantooda laga saarsaaray ayuu ahaa marka roobka waa soo daynaa fa wakafa almasjidu masjidkiiyaa darooray biyuu soo daayey weye fa wakafa almasjidu masjidkiiyaa darooray biyuu soo daayey fa absarad caynaaya labadayda indhood rasuulalahi rasuulka allay arkeen sala allahu calayhi wasalam walxaal calaa jafatii wejigiisa atharulmaai biyihii raadkoodii iyo wadiini dhoobadii raadkeeda ay ku yaaleen nabiga sala la alay sl markuu salaadii ka baxo soo jeestaana la arki karaa marka inuusan tirin oo ku tukaday dhoobada wejiga ka saarana kutuse min subxi ixdaa wa cishriina habeenkii habeenkii koob iyo labaatanaad subaxdiisii ayaan arkay fa absarad caynaaya labadayda indhood ay arkeen rasuulalahi rasuulka ale sala allahu alay slam walxaal calaa jafati wejigiisa atharulmaai biyi raadkooda ay ku yaaleen iyo wadini dhoobadii min subxi ixdaa wa cishriin marka habeenkaas leylatulqadriyu noqdo baabulictikaafi ictikaafkii baabkiisi haadaa kanu maxali waa maxalkiisii ictikaaf halkaan ka gelayna ictikaafka luq ahaan waa luzuumu shayi walmuwaadabatu calayhi shay in la laazimo laakiin sharciga waxaa lagu yidhaahdaa aliqaamatu fi lmasjidi taqaruban ila allah masjidkoo lagu nagaado oo qofku masjidka dhex joogo una dhex joogo inuu ilaahay ugu dhawaado raalli ahaansha ilaahay ku helo taasaa la yidhaahdaa laba rugniyuu leeyahay oo haddii la waayey aan ictikaaf jirin rugniga koobaad waa aliqaamatu fi lmasjid masjid dhexdiis inaad ku nagaato oodan ka bixin ilaa waxyaalo daruura oo la baneeyey maahan oo ah sida suuli inaad u baahato ama cunto aadan helin wax kuu keenaayo suuli aad u baahatay masjidkuna suuli male iyo cuntaad u baahatay wax kugu keenana ma helin taan rugniga labaadna waa niyo inuu nagaashada iyo dhex fadhinta masaajidka uu dhex joogo u niyeysto alla inuu ku caabudo labadaas rugniyu leeyahy labana waa burida oo mubdilaadkiisu waa labo labada burida midka koobaad waxa weye masaajidka inuu ka baxo inuu ka baxo iyadoon muddada ictikaafkiisa u dhammaan hadduu baxo liqayri xaaja xaajadii sharcigu baneeyey waxaan ahayn u baxa xaajada sharci baneeyeyna waa sheegna hadduu baxo waa ka buraa tan labaadna hadduu galmoo galmoosho galo oo xaaskiisi ninka u galmoodo ama gabadhi ninkeed u galmoodana waa ka burin oo markuu guriga aado xaajo gudashada u aado haddii uu galmoosho galo bis wey waa ka burin ictikaafkii ilaahay weyna wuxuu leeya walaa tubaashiruuhna wa antum caakifuna fi lmasaajid haweenkiina hala mubaashirnina idinkoo masaajida ku ictikaafaya alxadiiu taasic bacda almiatayn xadiiska sagaal iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can caaishata radia allahu canha ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam kaana wuxuu ahaa yaxtakifu mid ictikaafa fi lcashri alawaakiri tobanka dambe uu ictikaafi jiro min ramadaana ka mid a tobanka dambe oo ramadaan ka mid a nabigu waa ictikaafi jiro taas waxay kutusaydaa kaanadu dawaam iyo istiqraa iyo istimraaray tustaa waxay kutusaydaa nabigu inuu daa'imay tobanka dambe in ictikaafayo waana sidaas marka waa sunno mu-akada weeye tobankaas min ramadaan ka mid a xataa tawafahu llah ilaa ilaahay ka oobsaday ayuu ictikaafayay tobankaas dambe caza allah qaaliba wajalla alla weyn uma ctakafa waxaa ictikaafay aswaaju nabiga xaasaskiisa bacdahu nabiga gadaalkiisa nabiga ka gadaalna xaasaskiisa ictikaafeen tanuna waxay kutusaydaa laba xugun ko waxa weeyaan xugunkaas inaan la nasaqin oo nabiga kadibaa lagu dhaqmay nabiga ka gadaal lama nasaqin labo waxa weeyaan xugunkaasu mansuuq ma ahan ee waxa weeyaan nabiga bacdigiisa lagu dhaqma waa sheegnay kaas mansuuq ma ahan waa xukunka koobaad xukunka labaad waxa weeyaan rag iyo dumar labadaba ictikaafka waa loo sunneeya rag iyo dumar labadaba ictikaafka waa loo sunneeya marka masaladaasna waa in la ogaado waxaa muhiim oo kale in lasii ogaado meesha lagu ictikaafa waa masjid inay tahayna waa shardi weliba masaajid jaamica inuu yahay oo shanta jum waqtina lagu tukado khudbada jumcadana lagu tukado sidaasaa fiican maxaa yeele bacd culamaa shardiyeen wa fii lafdin waxaa ku sugnaa kaana rasuululahi rasuulka ale wuxuu ahaa sala allahu alay wasalam yaxtakifu mid ictikaafa fii kuli ramadaana ramadaan kasta rasuulku waa ictikaafi jiray sala allahu caleyh wasalam fa idaa salla alghadaata markuu salaada subax tukado jaa-a nabigu wuxuu tegi jiray makaanahu meeshiisa alladii makaanka ictikaafa fiihi ku ictikaafa masaajidkaa teendhayr looga dhexsisi jiray meeshaas ayuu ku ictikaafi jiray markuu salaada subax tukado halkaas geli jiray maxaa yeele dadka inuu uga go-u rabaa oo adkaar iyo duco waktigiisa ku dhameeyo ictikaafka maqsadkii lagalaa si loo gaaro marka sidaas in la yeelo ayaa la raba wallah subxana